habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington
waa fiidnimo talaado ah bisha sebteembar waa kow sannadka laba kun shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo maxamed cabdi xasan
barnaamijka waa go'aankaaga ee caawa ee dhallinyaradana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamij ku celisa oo ka hadlaya dhallinyarada iyo adeegsiga dawooyinka laysku caddeeyo marka hore sawirkii caalamka
howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidankoodu ay dib u qabsadeen saldhigga militari ee janaale kadib weerar ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab oo saakil lagu dilay sagaal iyo toban askari sarkaal sare oo soomaali ah ayaa v o eda u xaqiijiyey dhimashada askarta amisom waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan tiro kale oo askar ah oo la mid ah kuwa la dilay kuwaasi oo la rumaysan yahay in kooxda al-shabaab ay gacanta ku dhigeen al-shabaab ayaa iyaguna dhinacoodu waxa ay ka sheegteen inay dileen lixdan askari oo ka tirsan ciidamada amisom dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in qiyaastii afartii iyo soddon daqiiqo oo xilli aroor ah ay kooxda al-shabaab weerarka bilowday waxaana markii hore ay isticmaaleen qaraxyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen gaadiid walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo dhinacyo kala duwan ay kaga soo weerareen saldhigga dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay gudaha u gashay saldhigga
mas-uuliyiinta dalka hungari ayaa joojiyey khad tareen kadib korukaca ku yimid tahriibayaasha kusoo qulqulaya qaaradda yurub kuwaasoo badankoodu ay ka yimaadeen gobolka bariga dhexe waxayna isku dayayaan inay gaadhaan dalalka austriya iyo jarmalka boqolaal ka mid a ciidamada booliiska ayaa la geeyey khadkaas tareen oo mara dhinaca bari ee dalka ciidamada booliiska ayaa dib u celiyey qaar ka mida muhaajiriinta oo isugu geeyey barxad tareenka halkaas oo ay ka yegleeleen xerooyin ku meel gaadha qaarkood ayaa ku qaylinayay eraya ay ka mid ahaayeen xornimo xornimo amaba jarmalka jarmalka oo ah goobta ay doorbidayaan mas-uuliyiinta austriya ayaa sheegay in ilaa saddex kun lix boqol iyo konton qof oo muhaajiriin ahi ay gaadheen magaalada vienna maalintii isniintii taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee hal maalin gaadha dalkaasi sannadkan gudihiisa
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo maanta oo talaado ah ku dul socday buuraha barafka ee gobolka alaska ee dalkan ayaa ugu baaqay dunida inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqdo in la dhimo qiiqa hawada lagu sii daayo ee dhinaca xun u bedelaya cimilada caalamka obama oo ku guda jira socdaal saddex maalmood ah oo uu ku maray gobolka alaska ayaa doonaya inuu dareenka dunida ku jiheeyo khatarta ka imaan karta heerkulka cimilada ee sare uga sii kacaya dunida kaasi oo dalal badan oo dunida ka mid ah iyo magaalooyinka ku yaalla dhinaca xeebaha ku soo rogmiyey biyo badan isla markaana obama ayaa aqalka koongareeska maraykanka ugu baaqay inuu ansixiyo in la dardargeliyo dhismaha maraakiibta dhex jira barafka lana soo hormariyo wakhtiga dhammaystirkooda oo ah sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan lagana dhigo sannadka laba kun iyo labaatan
intaasna waxay noogu eeg wararkii caalamka oad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo sidii aan horey idinku sheegay ku celisa kana hadlaya adeegsiga dawooyinka laysku caddeeyo iyo dhibaatada ka haysta dhallinyarada barnaamijkana waxaa si wadarjida idinka soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed dumarka qaar waxay gaadheen inay wejigooda ku meyraan nooc kasta oo kemika ah waxa ugu weyn ay ku kalifayna waa qaabka ay u eegayaan gabadha midabka furan bulshada guud ahaan iyo khaasatan in ka mid a dhallinyarada gabadha midabka cad ee soomaaliyeed waxay isu haysataa inay ka qurux badan tahay midda kale arrintaasina ma ahan waxay iyadu keligeed iska dhaadhicisay tusaale ahaan gabadha la rabo in la tilmaamo quruxdeeda waxaa loogu yeeraa caddey taasoo looga jeedo qurux badaney dhalinyaradu badanaa waxa ay jecel yihiin gabadh midab cad inay guursadaan waa arrin muuqata oo cad marba haddii ammaan looga dhigay gabadha caddaankeeda dhalinyaro badan waxay ku riyoodaan sidii ay u heli lahaayeen ugu yaraan gabadh midabkeeda furan yahay waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dhalinyaro waxaana ugu horeyn weydiiyey gabar nooce ah ayaad guursan lahaydeen waxa ayna ku jawaabeen bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa liibaan rashiid haddii aan ka hadlo xagga guurka haweenka sanadahan dambe waxay u barteen gabdhaha inay iscadeeyaan ama kareemo ay marsadaan haddii aniga aan dareenkayga ka hadlo ama dooqayga waxaan jeclaan lahaa in aan guursado gabdhaha aan iscadayn sababtoy tahay waxaa inta badan guurka laga eegaa soddonka cishoo hore iyo soddonka sanoo dambe marka haddii aad ku xisaabsantid soddonka cishoo hore oo gabar cad oo quruxsan oo soo jiidasho lagu guursaday oo dawo isku cadaysay oo berritana markaa isqabataan qofkii qarashna aad u haynin ilan kareemkii wixii waxay u baahan yihiin lacag adiga hadhowgi biila lagaga baahan yahay marka isma daboolayso baahida iyada rabitaankeeda iyo wixii kaloo reerka lagu dhaqi lahaa haddii ay dawadii iska dayaysana hadda caafimaad daraa iyadana imaanayso marka iyagoo dhinacyahaasoo dhan aan eegayno waxaa wanaagsan oo anigana aan door bidi lahaa gabar aan iscadayn oo kalarkeedii wadato aniga waxaan jeclahay gabar iscadaysa waayo dhimala waxaan waa loo gadi karaa magaalada yaalaan is available barnaamijka waxa laisku caddeeya toobshaali kareem wax walba way yaalaan lacagtoodana waa inaad bixiso maadaama adiga aad guursanayso teeda kale gabadhaada mar walba waxaa la dhahayaa waa beauty waa ku farxi kartaa ragga qaar yani waxaa gabadheedu waa buut beauty waa dhehesaano lama gaari karo yani gabdhaha kale way ka sarraysaa soddon sano waa saasay ku ahanaysaa marka aniga waxaan dhihi lahaa ragga saaxiibayaasha hayla gursaan aniga waxaan jeclahay qofta iscadaysa magaaladan waa available wax walba u yaallaa anigu magaceyga maslax rakaariya waxaan ka dhihi lahaa gabdhaha is adeeyo inaan jecelnahay sababtay tahay maxaayeen gabdhaha siba maanta magaalada waxayna gawar badii marba madowdahay waa adduunka dhaqanka ugu isbedelaa marba waxbaa isbedelaa horumar la gaar jir naf noolba in la isku dayo ka jir la bedelay waxyaala ay keenaysa inay waxba keenayso ma maleynaya marka waxaan kusoo dhaweyn lahaa gabdhahena siday doqon bisaa maanta madow gabdhaha has caddeeyaan wax marsanka ha marsadaan marka arrintaas soo dhaweynaa maasha allah anigoo ah xasan fani oo ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo xagga guur ahaanta haddaan ka hadlo iyo qarash ahaanta haddaan ka hadlo waxaa ka wanaagsan gabadha waxba ismarano waayo gabadhan wax ismarisay wixii ay la qabsatay waa u baahanay jirkiiaa la qabsanay wixii la qabsanay hataa lacala haddaa guursatid oo mustaqbal aa ka yeelatid mar walba waa u baahanay oo qarashay kaaga baahanay oo mar walba inaa usoo gadda aad nafta ahaantaa ii naqani waayo korkeed u bedelmi waxaa kasoo bixi nabro nabro balaayo wax dhanaa kasoo bixi kasoo yaacay marka saas daraaddeeda habba waxaa fiican gabdhaha wax waa ismaran gabdhahaas wax oo sidii doonta adiga waad kul noolaa kartaa qarashna kaama baxay waxaa qarash kaga baxeen sidii wax laismarinaya waxaasitoo dhan qarash kaaga baxay ma jirto hadda iyo jeer waxaan soo jeedin lahay inay la gursado gabdhaha waxna ismaranan isna quraxnan naturalkood sida ilaah ku abuuray oo ah in la gursado ayaan soo jeedin lahay waayo gabdhahan kaleeta ma fiicna oo simber waxa marsanaya kalarkood ayay bedeleen kalarka in la bedelana ilaahay subxaana watacaala ma ogolo raalana kama aha waxaana dhihi lahay inay iska dhaafaan ayaan fikrad ahaan usoo jeedin lahay jawaahir saaluun waxa uu ku yaalaa bartamaha suuqa weyn ee xerada ifo waxaan kula kulmay hablo waxaan weydiiyey sababaha ay dumarka u doorbidaan in midabkooda ay bedelaan magacayga waa faadumo haddii aan nahnay gabdho daawada zaa'id ayaa nagu fiicantay jirkeena waana marsanaa waana la qabsanay casr cusub aa la joogaa hadda waqtigii hore oo la marsan jiray qasilka iyo huruudka lama joogo sanad cusub aa la joogaa marka daawada waa inaan marsana haddii aana marsano waddada mama mari karno jidka baana waa lagu tegey mustaqbalkeena waa ajib ay ku noqotay inaan marsano daawada zaa'id aan u marsano aan u isticmaalno lacag qarash badanna kama gadno qarash yar anoogu fadhisaa zaa'id ayaan u marsanaa nimanka ayaan ugu qasbeen daawada inaan marsano quruxdeena zaa'id ka dhigayso haddii gabar cad haday ila socdo maanta anigana aan madoogahay gabadhaas cadaa lala hadlay anile wax ila hadlaay ma lahan nimankaan noogu qasbeen aan leenaha zaa'id ee weli anigoo saare cabdulaahi sheekh ah saare cabdulaahi cabdi ah waxaan ka sheekeynayaa naagaha oo iscadeeyeen dadka laakiin khalad bay u fahamsan yihiin marka ani aan fiiriyo laakiinse khalad ma aho waayo waxaa waaye derbi aan iscadeys aan lahayn iyo derbi la nuuriyey isku mid ma wada noqon karaan naagta bilicda markay leedahay ragga wuu soo jiidanayaa laakiinse hadday naagta bilic lahayn ma soo jiidan karto waayo caddaanta waa shay qaali ah oo fiican oo dumarkana u roon haddaysan iscadeynin waayo naagtas lama qaadan karaba waayo waxay noqonaysaa baalid guri baaliday camal bayba noqonaysaaba guri baalidana faa'iida ma keenaayo marka waxaa u fiican naagta inay bilic isu yeesho isqurxiso ay nal iska dhigto tan u labaad waxaa waaye daawada daawada ugu qaalisan ayaan marsanaa isticmaalnaa laakiinse waxaa waaye absolut ma oo fiicnaba naag aan iscadaynin naag ma noqonaysa habeen iyo maalin waaye habeen iyo maalinna way kala fiican yihiin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dhaqaalaha dee kollayba haddaad isticmaasha qarashkaada keli leewaay haddii ad haysid waa iscadeyn kartaa laakiinse waxaa waye naagaha waxay jecel yihiin sidoodaba inay iscadaynin oy bilic lahaanin ay quruxsanaanin ayay jecel yihiin laakiinse aniga waxaan dhihi lahaa naagaha inay iscadeeyaan isqurxiyaan oo quruxda bilicda a ku jirto inay ishagaajiyaan aan jecelaha aniga bismillaahi raxmaan raxiim ani magacayga saddexan waxaa la dhahaa sacdiya aadan tuure haddii aan ka hadlo gabdhaha iscadaynahayo gabdhaha waxa weeye inay iscadeeyaan dumarka isqurxiyaanna waa wax meesha ku jiro duruuftaas ay keentay raggii oo dhammaaday iyo nin la-aan duruuftaas ay keentay marka gabdhaha daawada hadday lacag awoodaan ha ismaryeena hana iscadeeyeeno tu walba watan ka quruxsan baana la guursan oo iscadaystay waxaa hubaal aan la inkiri karin ah in dhallinyarada guud ahaan ay wada rabaan gabadh midab furan taasina waa midda raadka weyn ku reebtay nafsiyaddii gabadha soomaaliyeed doqon iyo habeen ayaa madow waa hadal hays noqday midka ugu weyn ee ay xujada ka dhigtaan sidii ay wejigooda ugu eegi lahaayeen wax kasta oo ay ku gaarayso quruxda la sheegayo maalinta ay bulshadu beddesho qaabka ay u eegayaan gabadha midabka cad iyo darajada aan jirin ay siinayaan maalintaasiyo iyana hablaha soomaaliyeed bedelayaan fikirka midabkooda ku bedelayaan sida ay qabaan gabdho badan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da haatan aan idinku nasino mid ka mida kaalmihii heesee caawa aan ugu talagalnay inaad nagula caweysintaan waa ambiyo iyo fannaankii codka baxsanaa ee cabdulqaadir kiske
heestii ambiyo iyo fanaanka cabdiqaadir keske ayaan intaas ku dhaafno haddaan dib ugu noqonno warbixinadii ku saabsanaa barnaamijkeenna caawa ee dhallinyarada iyo kiimikada laysku caddeeyo aan haddana tagno magaalada boosaaso intii aan si baahsan loo baran adeegsiga kiimikada laysku caddeeyo waxaa dabcan jiri jiray habab kale oo dumarka soomaaliyeed ay isku qurxiyaan wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa sida dumarkii hore ee soomaaliyeed ay isku qurxin jireen iyagoo adeegsanaya waxyaabaha ay dabeecaddu dadka siisay waatan warbixintii faadumo yaasiin oo ku bilaabanaysa mid ka mid a heesaha soomaalida
dumarka soomaaliyeed marna kama aysan caaganayn inay korkooda mariyaan waxyaabaha laysku qurxiyo ama lagu dhaanshado waxaana ay isticmaali jireen waxyaabo ay dumarku gacmahooda ku diyaarsadaan oo ay kala soo baxaan dufanka xoolaha iyo noocyada dhirta sida huruudda cusburka shumburada cilaanka timirta malabka caleenta gobka iyo wixii la mid ah kuwaas oo ka marnaa maadooyinka kiimikada ah ee keeni kara caafimaad darrada kaltuun cali xaaji oo horey ugu soo barbaartay nolosha miyiga ayaa v o eeda u sheegtay in dumarka miyiga ku nooli ay qurxinta jirkooda u isticmaalaan waxyaalaha dabiiciga ah sida dufanka xoolaha labeen wax la yidhaahdo oo caanaha riyaha intay soo listo ama idaha noqdeen ama riyaha noqdeen intay listo habeenkii meel dhigato in cadays la eg bay aroortii gacnaha saari jirtay labada afarood oo hore saasay calacalaa isu maran jirtay wejiga iyo adimada iyo gacmaha ugu filaan jireen wejigeedana had iyo jeer waxa uu ahaa dhaashigaa la yidhaahdo labeenta oo ay riyaha ka maasho habeenkii bay labeenteeda dhigan jirtay ku talageli jirtay malacaan hadda la sameeyey caanaha kuwaasaa laga metelay sidaas horta gabadha wejigeeda u dhaashan jirtay afarta afarood baa saa u saaraysa caanihii oo qaboobay oo xarfaday dushaa waxaa soo maraysa subag labeena labeentii baa soo raacaysa markay soo raacdo jirkeeda oo dhan ku filan intaa soo jeeda oo wejiga xilliga jiilaalka ah ee xooluhu ay caanaha yareeyaan ayaa dumarku si weyn waxa ay uga fikari jireen sidii ay u kaydsan lahaayeen dufan ay kaga badbaadaan in jirkooda uu basaaso way ka fikeri jirtay ha aad bay uga fikeri jirtay waxa weeye labeenta dee waa waxa jirkeedii soo saarayo ay ku dhalaalayso haddii gabadhu aysan labeen marsan maxaa dhici lahaa dee waxaa dhici lahaa jajab iyo muxuu ahay wejigii oo isbedel muxuu ahay dee gabadhiyo aan bilicdeed aad cidina uma diri jirin iyadaaba qarsan jirtayo waxeeda aan marsan jirto dhalaalkeedaas waxa weeye iska shaqayn jirta wax dhibaataa marka kaltuunay labeentaas iyo waxyaabaha gabdhu isku qurxiyaan miyay u geysan jireen maya uma geysan jirin jirkeeda bilicuu soo saaro maahin iyo qurux maahin gabadha madoob waxay noqon jirtay masciideed wax sidaa u halow halow halow halow jirkeed u leeyahay gabadha caddina waa sii caddaan jirta dhalaal bay sii yaadin jirta munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada iyo wixii la mid ah ayaa dumarku xoogga saaraan in ay ismariyaan waxyaabaha dabiiciga ah ee soo saara ama dhalaaliya midabkooda faadimo nuur axmed ayaa inoo sharaxaysa waxyaabaha ay qurxinta u isticmaalaan haweenka ku dhaqan magaalooyinka xilliga hore gabdhaha waxaa la isku dari jiray cilaan huruud timir cusbur dhira badan oo laga helo wadanka dadkoo dhan waa ka socnaan jirta dhalaali jirta waxaa lagu wadi jiray hal asbuuc baa lagu wadi jiray todobada beri oo bannaankana uma bixi jirin dhirtaasaa lagu hurin jiray ma jirin diyaano gabadhaas inay aroos tahay oo lasoo qurxiyo lasoo dhalaaliyo way ka muuqan jirta may dhirtu dabiicigu waa dhir dhibaatila maahan waa dhir xoolihii iyo dhir lagu dhaqmo lana cuno lana isticmaalo marka qurxuska haweenku waa jiri jiray waa wax soo tiilla ah waana wax lagu soo dhaqmay oo badi xoolaha iyo dhirtaa laga helgabdhaha waxaan kula tali lahaa huruudda cilaanka cusburka shumburada inta malabka timirta dhirtaa isku dara ismariya meeshan xoolaha lameenta kala baxa waxaan caadiba ah oo gabdhaha soomaaliyeed lagu yaqaan dufan bay wejiga marsadaanin dhaashigaasuna dufan weeye waa wax duxleh kuwa waxay marsadaanin labeen burcad bay marsadaan qaybi bari bay marsataa waa dufanka xoolaha gabadhi aan marsan waxyaabaha aan isticmaalin muuqaalkeedu waa sidee dadku maxay ka aaminsan yihiin gabadha waa la dareemayaa jajab baa jira wejiga dhida kaaga dhacaysa haddayn gabadhu dhaashan dhalaal male wejigeedu midabkeedu waa bedelan yahay dhaashigaasay ku soo baxaysaa ku dhalaalaysaa midabkeedii dhalaalinaya waxaad la guursado iyo hadday gabartaa waa isticmaalaysaa hal abuurka soomaaliyeed oo in badan ku ammaana suugaantooda quruxda dumarka ayaa misena waxa ay dhaliilsan yihiin isticmaalka kareemada dumarku ay midabkooda ku bedelaan iyagoo suugaantooda ku cabira cabdulaahi cali ibraahim geelle oo ah abwaan da'yar ayaa gabaygan ku muujinaya dhibaatada kareemada haa sugaanteeda waxaan ku cabiray waxaa jira maanduuriya iyo midabduuriya marka midabduuriya hadda laga hadlay midabduuriyaha ayaa laga hadlayey waxaan ku cabiray tix yar baan ku cabiray oo mu aragtideed ah waxaan idhi gabdhihii diyaarada marsaday doorsho midabkiiiyo doqon iyo habeenbaa madow daawo lagu eediya dahrigooda oo gubanayay darijo moodeene ma duleeye eebbuhu haddaan qoonis dabargoyne deeqdiiyo abuurtiisiibay dib uga faaneenee waxa ay dadaal ugu jiraan damaca been daryeelkii caruurtaa lumiya dowgii nololeedoo dabka uma shidayaan haddii biilka loo diro ee dukaan iyo carwaa lala galaa dalabka oo laaye dayn weeye quruxdoodu iyo doogsin galabeedoo dabaylaha cishqiga maamuliyo dookii dhaawacee ha yeeshee dalays baajirtiiyo daawad oo kale oo dulmar iyo suleekhaa ka badan doogga soo baxaya waxaa looga digayaa ninkii damacsanaa guur in badan oo ka mid a haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay isticmaalaan kareemada jirka lagu qurxiyo iyo kuwa midabka bedela waxaase jira dumar weli ku adag in ay isticmaalaan waxyaabihii horay ay dumarku isugu qurxin jireen ee ay soomaalidu dhaqan ahaan u lahayd faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaay soo duuday halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii labaad fanaanada codka baxsan deeqa axmed iyo aroos
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manaysa magaalada washington waxaana degeysanaysaan heestii aroos iyo fanaanada deeqa axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxaanu soo gaadhnay xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijkeenna waa go'aankaaga oo aan maanta ay maanta marti noogu tahay amiira khaliif cadaawe oo qayb ka ahayd cilmi baadhis ay samaysay jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka taasi oo lagu eegayey waxyeelada kiimikada laysku caddeeyo aniga ayaa barnaamijkaasi amiira la yeeshay waraysigeygii iyo barnaamijkiina sidan ayuu dhacay waayahay amiira soo dhowow su-aasha kuwaden ku weydiinaya waxay tahay bal inaad faahfaahin naga siisid cilmi baadhistii aad samayseen sanadkii la sameeyey iyo waxyaabihii aad ku ogaateen cilmi baadhistaas waa mahadsan tahay maxamed cilmi baaristan waxaan sameynay two thousand eleven sababtaan u sameynana waxay tahay waxaan ogaanay haween badan oo soomaali inay isticmaalayeen daawooyinka laysku caddeeyo marka waxaan sameynay haweenkii ayaan la kulanay haween iscadeyn jiray ama qaar iscadeeya hadda ayaan la kulanay markaas ayaan waxaan weydiinay su-aalo ah sababtay u isticmaalaan krimyada ay isticmaalaan iyo waxaa ku kalifay inay isticmaalaan iyo inta mar ay isticmaalaan maalintii ama ama ma aragtay wiigii isbuuci marka markii aan dhameynay wadahadalkaas ayaan waxaan tagnay meeshii krimyada laga soo gado waxaan soo iibinay random sample oo ah labaatan iyo toddoba cream marka labaatan iyo toban toddobadaas cream haweenka badankood kuway dheheen waayo waan isticmaalnaa markii markaan baarnay oo laabka aan ku baarnay waxaan ogaanay kow iyo toban xabo oo kamid ah oo krimyadaas kamid ah saabuunna ay ku jirtay in ay ku jireen maadada la dhaho mercury mercuryna waxaa waaye sun waaye oo ma aragtay dadka dhaawac u keeni karto marka cadidana waxay ahayd intan aan ka helnay oo ku jiray afar parts per million ilaa iyo soddon iyo saddex kun parts per million marka cadidaaseetun haddii aan fiirin waa wax aada sun u ah aada aada qofka bini-aadanka jirkiisa sun galaysa ay tahay waddankaanetuna waxaa la ogol yahay markii krimyada lagu sameynayo mercury inay ku jirto hal parts per million wax ka yar marka tan aada ayay uga sarreysay waxyaabihii aan ka helnay waan gartay marka tirada ama inta qof aad la kulanteen aad aragteen imse hayd
inta haween aan aragnay waxay ahaayeen toddoba haween marka toddoba haweenkaas waxaan u dooranay kow waxaan rabnay inaan ogaano in aan warbixin ka helno siday u isticmaalaan marka to toddoba number way nagu filneed marka toddoba haween ayaan la kulnay afar ay ay ilmo ma aragtay ay qabeen ilmo ay soo dhaleen iyo inta kalena ma aragtay saddexda kalena ay ku jireen xilligii ma aragtay dhalmada marka sababtaan u dooranana waxay tahay inaan ogaano haweenkaas inay isticmaali jireen ama haweenka soomaalida ay isticmaalaan xilliga ay ay uurka leeyihiin ama xilliga ay naaska nuujinayaan marka taasoo ay meel kaligu dhibaato weyn u keeni karo haweenka xilligaas ku jiro marka toddobadii aad la kulanteenba ee, horey usoo guursadeen horey usoo guursadeen ha waaye Mar- maxaad maxaad- maxaad ogaateen marka hadday noqoto aan ku bilowno hooyada uurka leh waxaan ogaanay horta waxay dhaheen ah, badankood waxay dhaheen daawada mar kasta waan isticmaalnaa En, horta ko waxay dhaheen bini- dadkii soomaalidii kama helno inayna accept gareeyaan sababtoo ah en, qof madow lama rabo so taas waxay ahayd midda ugu weyn ay u isticmaalaan midda labaad waxay ahayd waxay dhaheen marka ay uurka leeyihiin ayay aada u isticmaalaan markii loo fiiriyo mararka kale taasna waxay eh, sababtaas u keentay en, haweenka markay uur leeyihiin maqaarka jirkooda wuu isbedelaa en, hormoneski ayaa ku badanaya marka madoow yaryar ayuu jirkooda yeeshaa marka madowgaasna qofka markuu dhalo waa wax jirkiisa hadhowta uu ka reysanayo uu isbedelayo uu midabkiisa hore ku noqonayo marka haweenka ma aysan fahansana so marka sidaas aawadeed ma aysan rabin in madow lagu arko so taas ayay aada u isticmaalaan markay uurka leeyihiin marka ay dhalaanna ay ilmihii naaska nuujinayaanna ma joojiyaan aada ayay u isticmaalaan marka dhibka keeni karta waxaa waaye hadda oo ah hadday haweenka uur ay leedahay ee daawadaas ay isticmaashay mercuryga leh ama daawo kale waxaa jirta iyadana hydroquinon la dhaho aan ku sharxi doono hadday isticmaalaan ilmihii caloosha ayay ugu gudbaysaa isla markii uurkii marka cunuga waxay u keeni kartaa neurological effect in maskaxdii maaragtay nervous systemkii uu ka dhaawacmo ilmihii yaraa ama kelyihii uu ka dhaawacmo sidoo kale marka ay nuujinayso en, caanaha naaska ayuu u dhaafi karaa mercurygi cunuga sidii ayuu exposure ku heli karaa Ah, marka habdhiskiisa dareen wadkaa wax noqon kara Aa, noqon kelyaha wax kara, noqon haa.
kara ha marka tan aan aada uga walwalsannahay waxaa waaye xagga ah, maskaxda nervous systemka maxaa yeele ilmaha marka ay yar yihiin maskaxdooda waa qafiif En- en mercuryna ma aragta qof weyn ayuu dhaawici karaa En, so marka imagine ilmo yaryar siduu u dhaawacayo maskaxdooda marka taas ayaa ma aragtay aad aan aan aan aad interest ugu ahayn in haweenkaas aysan oo ilmaha soo dhalay aan la kulanno waan gartay kuwaan uurka lahayn amaba aan nuujinayn ee iyagu hore usoo guursaday carruurta leh maxay sheegeen inay u samaynayaan ama isu marinayaan ee, kiimikadan darteed marka kulligood ma aragtay isku wax ayay ka hadleen waxay dhaheen um, horta koo waxay dhaheen en, dadka societygi soomaalidii mana aqbalayaan mana ex- mana accept garaynayaan sidaas aawadeed waa inaan isticmaalno en, daawooyinkan si ay ay dadka markayna arkaan ay u dhihin "Ah, qofkan wuu madooyahay teeda kale waxay ka hadleen aada uga hadleen kulligood toddobada qof ay ka hadleen in nimanka soomaaliyeed ay rabaan haween cad marka daad ma aragta waxay ahayd midda ugu ma aragta muhiimsanaay oo aad aan uga ogaano researchka in kulligood ba ay dhaheen taas ayaa aad noogu qasabtay inaan isticmaalno teeda kale haweenka waxay ka hadleen markay aroos aadayaan iyo meel dadka ay isku imaanayaan taasna aad ayay u isticmaalaan xiliyadaas oo kale markay isku diyaarinayaan si hadhowti dadka kale ay u dhihin qofkaaneetun wuu madoowaada ama qofkaaneetun kalarkiisa wuu foolxumaaday marka en, pressure waxaa waaye ka imaanaysa dadkeena soomaalida oo qofkii ku qasbaya in uu iscadeeyo waan gartay haatan aan u tagno su-aasha mid ka mid a dhegaystayaasheenna bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cumar siciid cumar oo jooga eh, dalka soomaaliya khaasatan magaalada boosaaso isla maraantaasna ka qalin jibiyey idaacadda muqdisho university branjigeeda boosaaso Eh, walaashii amiir waxaan weyd- eh, waxaan yani u sheegaya kument ahaan u bixinaya marka hore kadibna su-aal baan ku xiigsan doonaa Eh, anigu waxaan qabaa en, yacni pressure baa jira oo hablaha soomaaliyeed ay mar allaale ee markii la arkaba ay kala kulmaan eh, ragga soomaaliyeed maxaa yeelay gabadhan iscadaynaysa eh, waxay isu cadaynaysaa waa nin soomaaliyeed Eh, midda la qabo iyo midda aan la guursanba labadu waxay isu cadaynayaan waa waa nin soomaaliyeed waaye marka anigu waxaan aaminsanahay eh, caqabadda halkaasi ka timi dhanka eh, mujtamaca khaasatan eh, ragga soomaaliyeed haddii ay yacni ayagu ay isku dayaan inay bedelaan way bedeli karaan waxayna ku bedeli karaan waxa weeyaan in ay yidhaahdaan gabadhan ay ka dhaadhiciyaan inuu ilaahay dhamaystiray quruxna ilaahay siiyey e, waxa kale ay samaynayso inuu yahay wax nasadeeda dhib ku keeni kara dhaqaale ahaan dhib u keeni kara e, mujtamaca lagu dhex nool yahay e, ciyaalkay korinaysa dhib ku keeni kara maxaa yeele waa wax kimikaal ah oo laisku dardaray oo kala duwan waaye marka baresarka marka wuxuu keeni karaa qofka markii uu yidhaahdo ninka soomaaliga ay guursanayo markuu yidhahdo anu gabar cad baan doonaya ama kan doonaya inuu yani xuraan iyo shukaansi uu galo uu gabar cad uu raadinayo gabdhihii marka waxay ku qasban yihiin inay iscadeeyaan oo ay yani midabkooda bedelaan caqabada kuwaad halkaasi ka timi marka walaashii amiira waxaan weydiinayaa haddaad taas ka gudbo su-aal baan weydiinayaa ah yani gabadhii ka toobad keento oo kale oo iska daysa daawadaas uu ilaahay kasoo hadeeyo yani maxay dhibaato ku keeni kartaa yacni midabkeeda horese muusoo noqon karaa haddaysan iska dayn karinna maxay ku bedelan kardhaa oo yacni bedel u noqon karaa si ay yani qofku dumarka inuu isqurxiyo looma diidana laakiin waxaa jira waxyaalaha harbal ah daawooyin acashaab ah baa jira yacni taa xal muu noqon kardhaa gabadhu isbedel muu samayn kartaa yacni caafimaadkeedana muxuu ku keeni karaa haddii ay iska dayso daawadaas waana mahadsantaha walaal macaan amiira waad waad maqlaysaa haddii gabadhu ay iska dayso jidhkeedii ma usoo noqonaya maqaarkii rasmiga ma usoo noqonaya haddiise ay doonayso inay maaragtay ka wareegto kimikado ay u tagto waxyaabihii dabiiciga naturalka ahaa maxay isticmaali kartaa oy ismarin kartaa cumar waa mahadsan tahay su-aalahaada su-aalo muhiim ah waayo gabadha way iska dayn kartaa qof qof kastoo isticmaalo daawooyinkan mar kasta ayay iska joojin karaan maqaarkoodana sidooda hore wuu ugu soo noqonayaa laakiin waa inay samraan wakti ayay qaadan doontaa in maqaarkooda sidii hore uu ugu soo noqdo maxaa yeelay haweenka qaarkood sanooyin badan ayay isticmaalayeen daawooyinkan marka sanooyinkaas badanna maqaarkii maaragtay qeybtii soo saareysay midabka jirki ayaa daciifaysa marka in uu qeybtaaseetun haddana ay dib usoo saarto midabka ji jirkii waxay qaadanaysaa wakti badan marka waktigaaseetun waxaa laga yaabaa qofkii maqaarkiisa inuu isbedelo nabro uu kasoo baxo marka qofka waa inuu samro uu ogaado in hadhowti uu maqaarkiisii ficnaan doono teeda kalena waxa ugu muhiimsan oo lagu daaweyn karo suntan qofka jirkiisa inaga baxdo waxaa waaye in uu joojiyo laba wax ayaa lagu daaweyn karaa mercury mercuryga marka midda ugu horeysa waa inuu qofka joojiyo uusan isticmaalin daawada ugu fiican taas waaye maxaa yeele mercury qofka jirkiisa marka ugu dambeysa wuu ka bixi doonaa jirkiisa wuu ka dhamaan doonaa waxay qaadan doontaa bilooyin laakiin qofka marka dambe jirkiisa sunta oo mercuryga way ka bixi doontaa waxaa kaloo jiro qofka haddii uu uu gaaro meel ma aragtay uu toxic uu jirkiisa sun aada ugu badato ee u noqoto wax la dhaho waxaa jiro kilation daawo la dhaho kilation ayaa jirto oo wadamadaanitan lagu sameeyo oo qofkii sunta jirkiisa looga soo saarayo laakiin badanaa daawadaaseytun dadka uma fiicno waan u sheegnaa uma fiicno maxaa yeele waxay dili kartaa unugyada jirka u fiicnaa qofka ay daawadaas dili kartaa intii aan uu qofka ka raadinayo caawinaad laakiin waa qof wax lagu badbaadin karo nafta qofka waaye laakiin hadda qofka hadduu fiican yahay uu uu sun yar uu jirkiisa ay ku jirto uusan jiranayn daawada ugu muhiimsan waxaa waaye inuu joojiyo jirkiisa way ka bixi doontaa su-aasha kale oo ah maxaa u bedeli karo horta daawo iscad daawooyinka iscadeeska dhan kulligood saddex chemical ayaa ku jirto midna waxaa la dhahaa hydroquinon waa very toxic sun waaye waxay keentaane taas cancer ayay keentaa qofka aakhiritaankiisa cancer ayaa ku dhici karo hydroquinon daawo daawoyin laga sameeya jirto kuwa kalena waxaa laga sameeyaa mercury qaybta saddexaadna waxaa la dhahaa topical steroid so daawooyinka la isku caday saddexdaas chemical ayay ka kooban yihiin saddexda chemicalne laba waxaa waaye waa sun midda saddexaad topical steroid ee haweenka soomaalida aada u isticmaalaan dermacide iyo mafeig la dhaho waa daawo dhakhtarka ayaa qoro waa prescription waxaa loogu talagalay laba isbuuc ama saddex isbuuc inuu isticmaalo qofka marka taas hadduu uu qofka aada u isticmaalo wuu ku jiran karaa marka qofkii janis ah in uu daawo iscadeys uu sii wado ma jiro maxaa yeele daawooyinka iscadeyska dhan waxay kasoo ka sameysan yihiinba saddex chemical uu qofka jirkiisa caafimaad daro u keenaa marka qofka jirkiisa wuxuu sameyn karaa caadi biyihiisuu ku dhaqan karaa waa run qof kasta qurux inuu isqurxiyo wuu rabaa laakiin qofka wuxuu sameyn karaa wax la dhaho sunblock dhibaatada badanaa soomaaliya ka jirta dadka u keeni karto in maqaarkooda uu uu aada u madoobaado horta madooga wax qurxan waayo waa inaan ku faraxno madooga laakiin qofka waxaa laga yaabaa midabkiisa inuu aada usii madoowaado maxaa yeele qoraxdii ayaa aada ugu dhacaysa marka wuxuu sameyn karaa sunblock wax la dhaho cream waxaa jira oo sunblock uu qofka marsanaayo marka si aysan ma aragtay qoraxdii maqaarka ee islamarkii ugu dhicin marka taas ayaan ma aragtay aada ugu dhiirigelin lahaa inay haweenka ay sameeyaan intii ay daawooyinkan sunta leh ay isticmaali lahaayeen marka waa cream qoraxda ka celinaya shucaaci hor Haa.
qoraxdu inuu ku dhaco maqaarkii ha marka waxaa ku qoran creamyada marka s p fifteen s p thirty kulligood fifteen wixii ka ka koreeyo way fiican yihiin marka cream nooc kasta waaye i think waxaan umaleynahay soomaaliya xataa in laga helo Een, waxa kaliya uu creamka kuu sameynayo waxaa waa qoraxduu kaa celinaya waan gartay Eh, amira haddaan ku weydiiyo eh, cumar arrintuu ka hadlay waxay ahayd in kuwa la qabo iyo kuwaan la qabin eh, dumarka eh, labaduba in ay isu qurxiyaan ragga tii shukaansi ku jirta amaba tii oday lahayd Eh, adiguna saad xusaysay eh, hablihii eh, ama dumarkii minnesota joogay xafladaha markay tegayaan ayay aada isu sii mariyaan marka sheekadu ma ragga keliya mise dumarkana cadaadisuu ka imanayaayo eh, culays way saarayaan dumarkii iyagu eh, midabkooda una furnayn um, horta kow inta gabar aan interview gareynay kulligood waxay dhaheen ah, dhibaatada waxa u keena waay ragga taas horta een, natiijada re- researchkeena taas aada ayay number one u ahayd Waan gartay.
in ha- ay ay haweenku u marsadaan ah, sababtoo ah nimankii ayaa rabaan mm, aan haween cad marka taas taas heetan ayaa aada uga influence gareynaysa inay inay marsadaan Ah, nimanka keliyana ma aha social pressure-ka oo haweenka dhinacooda kale xataa ka imaanaya waxay ka hadleen gabdhaha in hadday wedding tra- tagaan aroos tagaan haweenkii kale ee dhahayaan ah, midabkaadii maxaa ku dhacay marka su-aalo badan la weydiinayo marka because of ah, dadki inaysan accept gareynayn sidii colorkooda u ekaayeen ayaa kusii kaliftay inay ay ay sii marsadaan waan gartay waayo haddana su-aal kale oo ka timid eh, mid ka mid a dhegeystayaasheeda magacii saare cabdullaahi waaye waxaan ku suganahay een, magaalada muqdisho waxaan rabaa markan barnaamijka inaan weydiiyo dawadan een, kiimikada laisku cadeeyo habla aada u isticmaalaan inkastoo hadda raggooda ay kusoo biireen laftigooda aada ay u isticmaalaan een, dawadaas macnaha kiimikada waxyeeladeeda meeqa sano kadib ay qofka marsada kusoo bixi kartaa lamarkii meel hore kaga soo baxdaa waxyeelada tan kale maxaa ka jira in laga sameeyo keliyaha iyo beerka ilmaha yaryarka ee saddex sano afar sano ka yar ee yaryar iyo caamadooda in laga sameeyo maxaa ka jira labadaas yaa rabaa in lagu jawaabo waa mahadsan waan gartay Ami- amiira su-aasha koowaad waxaan umalaynaya si fiican baad usoo sharaxday oo eh, inta sareen ku jiri karto iyo raadka fog ay ku yeelan karto Eh, laakiin bal su-aasha eh, dambe su-aasha labaad ee zahra ha Ah, s- sahra ah, waa mahadsan tahay su-aashaada And wax uma aragtay bini aadamka jirkooda ah oo oo daawooyinkan laga sameeyo ma jirto taas ah, wax ka jira ma lahan daawooyinkan chemicals caadiya laga sameeyaa dadka ma aragtay dhacaankoodana lagama sameeyo waan gartay Eh, aan eh, u gudubno su-aasha saddexaad oo inooga timid eh, mid ka mid a dhegeystayaasheeda
magacayga wuxuu ah simiir cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa soomaaliya muqdisho muqdisho dhibaatooyin badan baa horta ka qabsaday dumar iyo ragba rag waxaad arkaysaa nabara aan macquul ahayn wejiyada kaga yaalaan bara madow shalay qofka wejigiisa caadiyu ahaa maanta markii daawooyin kiimikaalka u isticmaalana wejigoodii nooc kaleetaad ku arkaysaa waxaa arkaysaa qoraxdaan u dulqaadan karin gabdho waxaa arkaysaa dhahay aniga dagaal ma geli karo because haddii aan galo qodobaa i qabanaayo gabdho waxaad arkaysaa cuntada ma karin karo shaqaalo lagu qasbaayo hadda xataa waxaan qasayaa qoys ku burburay gabadhii ay tiri haddaadan shaqaale ii qabanaynin ninkii aniga jika ma gelaayo war aniga adaan ku qabaaye maxaa kalifaaya shaqaalaha maya aniga dharna ma dhaqi karin oo oomada soodadeeda way idhibaysaa een, jikana ma geli kariyo aniga baasada nuhdeeda ay soo gaaraysa marka dhibaatooyin aada u fara badan ay leeyihiin walaashay waxaan su-aalayaa intii een, ragga la jooga qurbaha boqolkiiba intii daawooyinka isticmaasha sida ay u aragtay iyo dhibaatooyinka ka soo gaaray waan su-aalayaa waan gartay samiir waxay weydiinaysaa haddii ay jiraan rag qurbaha ku noolo isticmaala eh, siday tilmaantay rag iyo dumar eh, jooga xamar oo fara badan oo ay aragtay ayaa jira oo iyagu isticmaala dawooyinkan amaba kiimikadan samiir waa mahadsan tahay aan su-aalahaada horta n annaka intii aan interview garayna horta haween ayay ahaayeen Ah, maxaa yeelay sideedaba maaragtay haweenka ayaa ku badan ah, isticmaalka waa maqalnay in niman ay isticmaalaan laakiin precoobkuma aan sameyn inta nimanka isticmaal laakiin waxaan kuu sheegi karaa in ay nimanka ay ku yar tahay isticmaalaan dhinaca soomaalida wadamada kale hadda af- ah, wadamada kale oo africa hadda sida nigeria oo kale aad ay ugu badan tahay nimanka xataa inay isticmaalaan laakiin soomaalida weli way ku yar tahay maxaa yeelay um, literatureka waxaan ka akriyo ee oo oo already laga tirakoobay soomaaliya iyo inta hadda oo minnesota aan cilmi baarista ku sameynay nimanka aad ay ugu yar tahay haweenka ayaa ah, ah, ku badan waayahay amiir haddaan dhinaca kale ku weydiiyo eh, miyay jiraan rag iyagu waxaan dhibsanaya oo xaasaskooda eh, la jecel inay joojiyaan bal aynu culays ka saarno eh, qoyska nin raga oo doonaya in xaaskiisu ay waxaana joojiso weli ma aragteen arrintaas oo kale horta n ilaa iyo two thousand elevenkii markaa arrintan bilaabnay inaan dadka wacdi gelino dad badan ayaan ah, la kulmay ah, eh, rag badan ah, marka ragga qaarkood ah, maadaama eh, caafimaadka ma aragtay ahaan ilmahooda iyo eh, caafimaadka haweenkooda aada u saameyneyso n waxay dhaheen waan kala hadlaynaa inay haweenka aan qabnay joog ragna qaarkood waxay leeyihiin ah, markasta aan la kulmo waxay dhahaan Ah, annaka dhibaato noo taalo ma ahan haweenkii ayaa rabaan inay iscadeeyaan marka n marka dhibka jirta waxaa waaye ay ogaadaan inay ogaadaan ay tahay ragga xataa haweenka markay isticmaalaan guriga ay ay daawada ay ku isticmaalaan daawada way qastaan markay qastaan finijerka ayay geliyaan finijerkaas cuntadii caruurta iyo n ninkii cune qof kasta guriga degan wuu cunayaa cuntadaas ama cabitaan ku jira wuu cabaaya marka mercury waxaa waaye n hal qof keliya kuma ekaanayo markuu marsado mercury n viberka mercury ama ama hawada mercury qof kasta exposed uu ku ku noqonayo qof kasta oo guriga degan way saameyneysaa marka mercury ay station home gurigu joogaya ay joogaysaa chemicalka marka qof kasto qofkii ku imaado xataa suntaas way saameyneysaa wax marka keliya oo haweenkii ku saabsan keliya ma ahan qof kasta am ilmihii n ninkii qabay gabadhii marsanaysa qof kasta wuu saameynaysaa exposurekaasna wuu helayaa waxaa kaloo rabaa inaan ku noqdo n samira waxay tiri oo ahay n gabdhaha hadday galaan ah, kitchenka n n maaragtay n wejigooda aada ayay maaragtay uga sheegtaan waa runta waxa lo- n calaamadaha lagu garto waaye qofka n markuu marsado n sunta mercuryga ama sunta oo ah, ku jirto hydroquinonka oo ku jirto daawooyinka laysku cadeeyo side effectga waxaa ka mid ah qofkii maqaarkiisi ayaa daciifayo maxaa yeelay jirka qofka iscadeyska lagu sheegayo waa maqaarkii qofkii oo fiiqbayo markii qofkii n maqaarkiisa daciif ayuu noqonayaa qoraxda uma adkeysan karo n dabka cunto kariska uma adkeysan karo ama chemicalska kale oo guryaha lagu nadiifinayana uma adkeysan karo so marka taas n qofkii guriga inuu ku jiro ayuu raboonayaa tan taas kasii dheer uu qofka jirada kale oo substanceka ama ah, calaamadaha lagu garta ee tahay qofka inuu uu chemicalka jirkiisa galayo qofka waxaa ku dhici karo depression ama n n qalbigiisa wuu murugoonayaa waa waxyaabaha lagu garto inuu qofkaasi mercury jirkiisa ku jiro marka n iyo waxaa dhici karo markii qofkii markasta faraxsin ma lahaanayo n marka soomaaliya oo kalena way adag tahay in qofka maaragtay heerkaas oo kale calaamadahaas la ogaado maxaa yeelay n xagga maaragtay dhakhtarka iyo iyo iyo maaragtay clinicska iyo soomaaliya ma lahan n n- daawooyin aad ama ama qalab aad advance u- oo lagu ogaado waxaas qofka inuu expose ku yeelmayo marka waa runtaa n marka waxa taas lagu daaweyn karo waxaa waaya inuu qofka joojiyo marka qofku uu isku arka calaamadaha seetun waaba inuu iska joojiyo haddii kale wuu kasii dareysaa waan gartay eh, inkastoo cilmi baadhistiinu saad xustay ay soomaalida keliya ku koobnayd ma jiraan jaaliyado kale oo qiyaastii ka soo jeeda qaaradda africa ama meelo kaleba oo iyaguna dawadan isticmaala adhahde kiimikadan isticmaala ha aad iyo aad wadamada kale africa aad ayay u isticmaalaan hadda w h o research ay ku sameysay waxaa jirta sanadkii hore nigeria seventy seven percent dadka nigeria ku nool in ay isticmaalaan skin lightinka labadaba nin iyo iyo iyo naagba inay isticmaalaan sida hadda tanzania research badan ayaa laga sameeyey tanzania dadkii runtii exposure badan ay ku heleen jirooyin dad waxaa la helay develop gareeya cancer skin cancer laga helay laga helay sucrow laga helay high blood pressure maxaa yeele mercury wuxuu keeni karaa indicron systemka systemkeena ma aragtay insulinka regulate gareeyo hormonka indicron systemkaas ayuu dhaawici karaa kadib qofkii sokor sokorow ayaa ku dhacaya marka tanzania already jirooyinkaas oo badan ayaa laga helay sidoo kale nairobi kenya dadka aad ayuu isticmaala marka afrikada kale aad ayaa looga isticmaalaa waan gartay waxaa jira warar sheegayaa in soomaaliya dumarka oo dhammi inayna wada awoodeynin iibsiga kiimikadan taasina ay ku keento in ay dad kale ay ka raadsadaan kaalmo marmarna ay dhacdo in gabdhaha gaar ahaan kuwa da-da yar in laga faa'iidaysto intii aad ku jirtay hawshan wax arrintaa aad ka maqashay miyuu jiraa maya arrintaas ma aana maqlin inta kaliya aan maqlay waxaa waaye in ma aragtay marketka soomaaliya suuqa soomaaliya aada loogu gado dadka aad ay u isticmaalaan laakiin dhinacaas dheeraadka ah weli ma maqlin teeda kalena waxaan weli aan aan waxaan ku maqlin aniga soomaaliya weli ma tegin insha allah waan tegi doonaa dad oo tago ama ku nool oo baaris ku sameeyana ma jiro oo dabagalo oo waxaanaysan soo ogaada ma jiro so sidaas aawadeed ma ogaan karay haddii aan cilmi baaris lagu sameynin wixii aan meel ka aqrinin waan gartay waxaan jeclay inaan ku mahad celiyo adiga iyo dhegeystayaasha v o a ee nagala soo xiriray meelo kala duwan oo caalamka aad baad umahadsantahay amiira aada umahadsan tahay maxamed waa tahay barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijka waa go-aankaaga ayaanu weli ku guda jirnaaya haatanna waxa aad ku soo dhowaataan qaybtii dhallinyarada iyo su-aalihii maxaa maankaaga ama maskaxdaada ka guuxaya
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan la yidhaahdaa cabdiweli sayid xaaji axmed waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaan ahay arday ka qalin jibiyey jaamacadda east africa gaar ahaan kuliya shariica walqaanuun haddaan barnaamijka usoo noqdo markii la eego horumarka iyo waxyaabaha jira oo xaqiiqda taabanaya waxyaaba badan baa maskaxdayda ka guuxaya xagga soomaaliya markaan ka eego waxaa maskaxdayda ka guuxaya khilaafkan hadda soo dhexgalay soomaalida dhexdeeda oo labada madaxood soomaalida ugu sarsareysay soo dhexgalay inuu u baahan yahay khilaaf u baahan in qaanuun ahaan lagu xaliyo ay tahay oo labada dhinac midkood awood qaanuuniya la siiyo hadday noqon noqoto ra-iisul wasaaraha iyo hadday noqoto madaxweynaha waxaan rajeynayaa inaan aakhri a mustaqbalka noqon doono dadka soomaalida sharciyada iyo qawaaniinta ku haga oo ku hagaajiya oo kala dambayntooda qeyb weyn uga qaata waxaan umahad celinayaa dhammaan ciddii dhegeysanaysa iyo ciddii imaqlaysa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir isxaaq oo jooga magaalada baydhabo maskaxdeeda waxaa ka guuxayo ayadoo la barwaaqeysan yahay beledkana nabad uu noqday dadkana ay dowlad carfisanayaan waxaa kaloo maskaxdeeda ka guuxayo shacabkii baydhabo iyo goboladii saddexdahay maamulka koonfur galbeed oo bashbash iyo barwaaqo iyo dowladnimo magaaladooda ku damaashaadaya iyo xaflado isdaba jooga oo magaalada nooga socoto iyo farxad iyo guul usoo weeyatay dadka ku nool saddexda gobola maskaxdeeda ka guuxaysa aada umahadsantihiin v o a
haatanna waa dhinacii kaarimaha sugaamaha sugaanta idhaahdo intaynan sugaantaasi u gelin aan axmed ka codsadayn wararka caalamka kuwoodii ugu door koronaamidii laba axmed
howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidankoodu ay dib u qabsadeen saldhig militari ee janaale kadib weerar ay kooxda al-shabaab halkaasi ku qaaday saake oo lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban askari sarkaal sare oo ka tirsan soomaaliya ayaa v o e da u xaqiijiyey dhimashada askarta amisom waxaana uu sheegay inay jiraan tiro kale oo askar ah oo kooxda al-shabaab ay qafaasheen al-shabaab ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inay weerarka ku dileen lixdan askari oo ka tirsan ciidamada amisom madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo maanta oo talaada ah ku dul socday buuraha barafka ee gobolka alaska ee dalkan maraykanka ayaa ugu baaqay dunida inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqdo in la dhimo qiiqa hawada lagu sii daayo ee dhinaca xun u beddelaya cimilada dunida obama oo ku guda jira socdaal saddex maalmood ah oo uu ku joogo gobolka alaska ayaa waxa uu doonayaa inuu dareenka dunida ku jihiyo khatarta ka imaan karta heerka cimilada dunida ee kuleylkuudu sare uu sii kacayo islamarkaana obama ayaa aqalka kongareeska maraykanka ugu baaqay in uu ansixiyo in la dardalgeliyo dhismaha maraakiibta dhex jira barafka kuwaasi oo waqtigooda uu doonayo in laga soo hormariyo sannada laba kun iyo labaatan iyo laba lana keeno sannada laba kun iyo labaatan
aad baad umahadsan tahay axmed sheekh cali oo inala socodsiinayey wararkii koodii caalamka koodii ugu doorka rona axmedow waad maqlaysaa maraykanku berigii hore isagaa ka dhaga adeegi jiray inuu magaranaysaa arrintan diirnimaadka hawada wax ka qabto maantana madaxweyne obama ayaa hor ordaya aada weyn waxa ugu weyn hadda dunida murjinaya waxa ay tahay ayadoo sida aad halkan maraykanka aan ka dareemayno in sanadba sanadka ka dambeysa xiliyada kuleelko kale kuleelka uu sii kordhayo xiliyadii qabowga lagu yiqiinana la dareemayo kuleel iyo in qabowga uusan ahayn sidii hore u jiray oo kale marka waxaa jira cabsi xoogana ku saabsan in gawaarida iyo warshadaha qiiqa hawada ay ku daayaan in cimilada dunida uu ka dhigayo kuleel
waayahay intaasna dhegeystayaal waxaan kaga tegaynaa heestaasi cawaale adan innagoo toddobaadka dambe kulmi doonana heesta laakiin kusoo dhowaada marka hore
geedu ku taraare e nimcadu tog weliba buxdo tafiirkiisu leeqaamiroy kugu
fannaankii cawaale aadan taasna waxaa ku eg barnaamijkaygii mar kale nabadgelyo tilmaamaaaabagalaya kalgacal qoosha tiriyaay bakalaya kalgacal loosha diriyaaye husno ila wadaaga
This program has come to you from the Voice of America, Washington.